suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada jowhar ayaa laga dareemayaa sare ukac xoogan kadib markii fatahadaha webiga shabeelle ay jareen dhulbeereetyo badan oo ku beernaa dalagyo kala duwan waxaana sidoo kale jira in ay aada u adag tahay in jowhar la keeno badeeco ka timid caasimada dalka ee muqdisho ama deegaan kale sababo la xiriira fatahadaha webiga shabeelle oo go-doon geliyey isku socodka wadooyinka qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar ee iibiya khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sheegay in qiimaha khudaarta ee suuqyada uu yahay mid aada u kacsan waxayna sheegeen in khudaartii ka badbaaday halista fatahaada webiga shabeelle uu yahay mid sare u kacsan qiimihiisa marka liyaho suuq qiyaamahan suuq xumaan aanan haysan laakiin hadda xoogaa suuq wax dhilahoo caymashaa uu leeyahay yaanyada xoogaa dhaqdhaqaaqay samaysay tinanka hadda lacagteeda waa iska ronta normaal waaye waa boqol iyo konton ilaa boqol ay u dhexaysaa laakiin maalmaha ramadaanka la soo dhaafay aad ayay u jabneed waxayna ahayd konton ilaa wax kasi yar sababta oo keentana waxaa waaye beerihii gobolka oo biyo naafeeyeen yaanyaanba jirinba xabadkasiin ku arka kiin labaatan ku arko kiin labaatan iyo shan ku arko hadda si aan ku gati waad mooto inta mooto beertana gaari dameer haaga keeni lama qarash wa beerta gaari dameera haaga keeni intana waxaan ku keeni mooto saddex dhacdi labada qarash maxaa waay saddex qarash waay hay magaciiga ku bilaaba miya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah kaltuuma axmed muudey gabar soomaaliyeed oo beeraley ah beertaan waxay igu taalaay ee webiga oo goomey dhinaciisa saddex kal afar kal camal ay iga go'di aan ku khasaari alxamdulilah rabbilcaalamiin shukra haddaan qarashkii markaas iga gali haddaanaas ilaahay as iiga sahli bocorkaana haddana iskiiga dhigtay aan iska tabakali iyo xoogoo nyaanye ilaahay haddaana iga deeqi ilaah wax iga siiya alxamdulilah rabbilcaalamiin shukra walaahi xabad xabad lakasta qeymadii ay qalantaa la gadoowaay labaatan iyo shan labaatan iyo labo xagga waxaa leegu keeni bajaada shan dollaraa leegu keeni beertaan aaga soo qaadi haddana intaan haddana bajaadkale ka soo saari bajaaddii xali beerta ka soo bixisi gurigay soo dhigtay si kastaba ahaatee guud ahaan suuqyada magaalada jowhar ayaa laga dareemayaa sare ukac dhanka khudaarta iyo dalagyada kale sida nyaanyada galeyda digirta bariiska iyo sidoo kale khudaarta kale marka la eego ansalaatada barbarooniga kabsar caleenta ayaa qayb ka ah kuwa sare u kacay sababo la xiriira fatahaadaha webiga shabeelle ee deegaanada gobolka hirshabeellaha dhexe